kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan martiin noogu ah wasiirka amniga qaranka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo dhegaystayaasha uga jawaabi doona su-aalo ay qabaan oo amniga la xidhiidha iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay jireen howlgallo ay ciidamadu samaynayeen iskudayo ay kaga hortegayeen ciidanka falalka nabadgelyo darrada magaalada muqdisho iyo qaybo kale oo dalka soomaaliya ka dhacaya oo kooxaha dowladdu ka soo horjeeda ay geysanayeen maxaa ciidanka dowladda soomaaliya u qorshaysan maxaase laga baran karaa weeraradii hore ay kooxaha dowladda ka soo horjeeda kaga geysanayeen meelo ka mid a soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo xilliyo kala gedisan dad ay ku laayeen su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu wasiirka uga jawaabi doonaa dhegaystayaasha innagoo sidoo kale su-aalo ku weydiin doonaa inta uu barnaamijku socdo barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kaleba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen wasiirka amniga soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa barnaamijka marti noogu ah waxaana uu kaga jawaabi doonaa dhegaystayaasha su-aalo ay qabaan waxaanse marka hore wasiirku aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo nabadgelyada guud ahaan dalka soomaaliya iyo waxyaabaha wasaaradda amniga soomaaliya u qabsoomay muddadii ay jirtay bismillahi raxmaan raxiim jamaal aad baa umahadsan tahay dhaqdhaqaaqyo mar walba waa soco dhaqdhaqaaqaas oo isugu jiro kuwo ay qayb ka yihiin ciidamada amni som iyo dhaqdhaqaaqyo oo gaar u ah hay-adaha amniga oo ay kamid yihiin ciidamada nabad sugidda ciidamada gaashaandhiga milatariga iyo iyo boliiska intaba waa ka wada qayb qaataan oo operations ayay si joogta u galaan dhaqdhaqaaqyada hadda socdana waa dhaqdhaqaaqyada ugu culeyska badan hadda la saaray waa gobol shabeellaha dhexe oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ilaa iyo muddo uu joogay bishii lasoo dhaafay ay howlgallo xoogin ka wadeen sidaas si lamida ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ayagana dhaqdhaqaaqyo kuwaas lamida ay ka wadaan gobolka hiiraan gobolka shabeellada hoose horey bay uga socdeen operationskaas marka waxaa moodaa dee in yani natiijooyin fiican ay kasoo baxayaan howlahaas howlgalladaas ay wadaan ciidamada dhinac walba ha ahaato waa tahay waxaad ka dhawaajisay in gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay ciidanku dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ay ka wadaan mararka qaarkoodna ciidamada waxaa la sheegaa inta ay inta juhdi ay geliyaan magaalo tusaale ahaan inta ay ka qabsadaan kooxda al-shabaab oo kasoo horjeedo dhiigku ku daato dadku ay barakacaan haddana inay si fudud mararka qaarkood ay uga soo baxaan ciidanka arrimahaasi maxaa qorshaha idinkaga degsan inaanay dhicin haddiiba ay dhacdo inaad hore uga socotaan arrintaasaa ka dhawaajisa runtii waa arrimo horey u dhici jiray sababahay u dhici jireenna wax kale ma aha oo jidadkii ama waxa la yidhaahdo main supply rootska ayaan u saamaxaynin inay muddo sii joogaan laakiin arrintaas yacni waxbaa laga qabtay ciidamada hadda meeshii ay qabtaan waa joogaan waa ku hakadaan waa joogaan meelaha qaarkood xitaa yani adeegyada bulshada ayay ka hergeliyaan ciidamada oo ay qabtaan wax ka qabtaan weli caqabada waa jiraan amniga badana marka laga hadlayana waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamida oo ugu weyn oo qayb lixaad leh ka qaato resources iyo dhaqaale in loo helo waxyaaba dhaqaale darre nooga xumaada waa jiraan laakiin hadda meelihii la galo ciidamada ay galaan dhaqaalaha markaan ka hadlayna waxa waa dhaqaalaha waxaa kamid a dhaqaalaha lagu soo gato rasaarsa rasaas la-aan meeshii lama sii joogi karo badanaana arrimaha sheegaysa waxay dhici jireen marka howlgallada ay wada qaban jireen hay-adaha amniga iyo ciidamada amisom oo joint operations markay wada qaadi jireen laakiin hadda goobahan aan ku sheego kaba shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo marka laga reebo shabeellada hoose badana dagaalada haddii waxaa wado oo offensiveka ah waa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waaye waxayna ku wadaan inay haystaan rasaas ku filan oo ay yani muddo ay meeshii kusii joogaan hase ahaatee mar walba waa loo baahnaana dhaqaalo kaloo intaas ka baxsan oo si joogitaankooda usii dheeraado bermanent u noqdo dhibaatada kaleeto ayadan haysato waxaa waa ciidamada naftooda markii ay meel qabtaan ciidamada looguma talagelin yani inay meesha weligood isku joogaan inay qabtaan maamulkii shacabkii inay sabaabulaan maamulkii la dhiso si ciidamadii ay meesha uga soo uga soo noqdaan waa arrin runtii dhibkeeda leh oo dad badan ma fahmi karaan laakiin arrin aad u adag oo complex waaye in shacabkii la abaabulo in shacabkii yani yani xitaa la sameeyo awareness dadkii xitaa laga soo qabtay oo dagaalada lagu soo qabtay iyo oo shabaabka ahaa xitaa in in wacyigelin loo sameeyo dhaqan celin loo sameeyo waa howl aada u adag qarash badanna u baahan waa tahay marka waxyaabahaasaa keena waxyaabaha qaarkood inaysan suurtogelin waa gartay waxaan ognahay in ciidan soomaaliyeed hadda dhisidiisu ay weli socoto inkastoo ciidan uu jiro haddana weli sidii la rabay ma gaadhsiisanaa ciidamada waxaa taageera ciidamo kale oo ajaaniba oo midooda africa ka socda oo amsom ku shaqeeya amsom gaar ahaan ciidamada uganda oo kuwii ugu horreeyey ee ku biiraya howlgalka midooda africa ee soomaaliya dhawaantana ay ka dhawaajeen inay qorsheynaya inay soomaaliya ka baxaan sanadka soo socda maxaa inkaga degsan wasaaradda amni ahaan arrimahani ciidankuse ma u muuqdaan kuwo loo diyaariyey ama qorsho idinkugu jira ciidanka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan inay la wareegaan meelaha ay ciidanka kale ee afrikaanta ay ka baxaan ee dowladda soomaaliya taageeraya
qorshaha dowladda u degsan college waxaa wax markay isbedelaan hadda college exit strategiga amisom waa wax lagu talagalayo waa soomaaliyeed ay ku talagalaysay in muddo ahan ka shaqeynaysay in ciidamada la kordhiyo in ciidamada integration loo sameeyo ciidamada aad arkaysa oo waxay u badnaayeen ciidamo si maleeshiyaada ku yimid markoodii horeba waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood gobolada qaarkood inaad ku aragto ciidamo hal wada qariib marka ciidan ma noqon karaan ciidan dad hal qariib kasoo jeeda ciidan qaran ma noqon karaan marka waxyaabaha laga shaqeynayo u baahan wakti iyo dhaqaale iyo istraatijiyo u baahan waxaa ka mid a in ciidanka integration lagu sameeyo marka ugu horeyso integration processkaas iyo numbersadii iyo capacitygooda in la dhigo way wada socdaan oo hal maraa la wada wadaa nasiib waa la socdaa in ciidamada uganda ay yidhaahdeen waa baxaynaa waa arrin siyaasad arrin ayaga dhinacooda ka timid waaye kolleyta qorsho ayaa kolleyta waxyaabahan oo kale markay dhacaan oo unexpectedly ama si lama filaana uu wadan waa wadan u madax banaan waa ciidamadiis inuu yidhaahdaa soo noqdaano uu yidhaahdo december sanadka soo socdo bisha laba iyo toban sanadka soo socdaan kala baxaynaa mar hadduu yidhahdo dan annagana waa inaan la imaanaa markaas qorshihii aan arrintaas uga kaartoomi lahayn oo aan yacni degdeg gelinaa hawsha aan wadno laba jibaarnaa ciidamo qaran oo oo bedeli karana la helo arrintaasna waa inay arrin dawlad arrin xal siyaasadeed u baahan waa dawladdana ee arrintaas way ku way ku geli jirtaa waa gartay haddaan sidoo kale kuweydiyo aan ka faaidaysto fursaddan wasiir waxaa jirta isla arrimaha howlgallada ayaan ku guda jirnaaye ciidan soomaaliyeed oo howlgallo ka sameynayey meelo ka mid ah gudaha gobolka shabeellaha hoose ay howlgallo ka sameeyeen iyagoo waxaan la socday ciidamo kale oo maraykan ah sida aan wararka ku helayno jubbada hoose ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah jubbooyinka ciidankaasi danab ayaa lagu magacaabaa maxaad noogu sheegi kartaa ciidankaasi ee howlgallada gaarka ahi la sameeya ciidamada kale ajaanibta ahi ee ugaarsada gaar ahaan ciidanka maraykanka wallahi ciidamada maraykanka runtii caawinaad badan ay ciidamada soomaaliya siiyaan oo supportiga ay bixiyaan ama caawinada ay siiyaan kuma eka keliya milatariga boliiska iyo ciidamada ciidamada kaleeto ee hay-adaha midna tababaro noocaas lamida oo ay capacitiga ku dhisaayaan ayay siiyaan ciidamada danab waa ciidamo milatary ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kamid waa ciidamo si fiican ay u tababareen waa ciidamo la howlgala ama la shaqeeyo ku la shaqeeyo ciidamadaas aad sheegtay ee maraykanka ah oo runtii guulo waaweyn kasoo hooyey sidaad la socotay ciidanka ninkii dulyadeyn ee kismaayo abteeda lagu dili jiray falkaas waxaa geysay waa ciidamada danab runtii meel walbo ay galaan shabaab way uga dabagalaan si fiican ayaynu u tababaran yihiin marka intaas ayaan rabaa inaan arrintaas aan aan aan kaga kaga baxo maadaama ay tahay arrin amni ku taxalluqda laakiin waa ciidamo si fiican loo tababaray misari kalena ciidamada soxoolka dalka soomaaliyeed waad mahadsan tahay dhinaca khadadka teleefanada ayaan markaan u wareegsanayaa oo dhegeystahan ugu horreeya aan kuusoo qabanayaa bismillah maxamed cabdulqaadir muqdisho wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo dhowr su-aal su-aalkaas waxay tahay saxatul wasiir markore waa ku salaamay su-aashaan qaba waxay tahay magaalada muqdisho sida muuqata in badan hay-adaha amniga waxay tilmaamaan in horumar laga sameeya xagga amniga dabcan marka magaalada soo dhex aadana waxaad arkaysaa dhifasyada ama meel u muuqata goobo dagaal oo goobta martinda dhagax iyo ciid iyo wax isku raran ay dhooban yihiin dabcan taasna soo lama dhigi karo sheegitaanka ama si aad udhigaysaan warku sax maahan teeda labaysa wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo dabcan magaalada muqdisho waxaa jira wadooyin badan oo muhiim u ah isku socodka dadweynaha oo shaksiyaad dana danahooda qaaska ama ganacsi ahaato ama nooceeda noqotay ay goosteen ayadoo markii la weydiiyey ay tilmaamayaan in sabab amni u yeeleen suuragal ma tahay marka dan guud in shaksi ganacsigiisa inta u xirto haddana ku andacoodo amni ayaan daraadeedaan wadada dadka dhexeysa u xirtay sida magaalada muqdisho ka dhacday su-aasha daana weydiinaya waxay tahay dabcan dadka magaalada muqdisho waxay in badan kada sugayeen yani xaaladan magaalada ay isbedel keento adiga aada hada mid ka tahana dabcan ma muuqatay rasaale hadda waxaas loo gudbay maxay yihiin istraatiijiyada idin qorshaysan mustaqbalka in yani magaalada ay noqoto magaalo isku socodkeeda caadi yahay oo wadooyinkeeda si toosa dadku ay maraan dhagaxda iyo qashinada wadada dhoobana laga qaado sidaas aadana wajooji si fiican aan maqlay horta midda ah yani dhagaxyada magaalada yaallo oo u siinaya muuqaal ah magaalada inay tahay magaalo dagaal ku jiro horta wuu sii yaraanayaa waxaa la rabay wadankan magaaladan xamar haddii qofkaasuu joogi lahaa imaan lahaa afar sano ama shan sano ka hor muuqaalkaas muuqaal ka gedisanaya bay runtii amnigana waxyaabaha qaarkoodna waxaa waaye waa hay-ado dawli ah oo u baahan dawladda inay yani ilaaliyad mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay jidaadka qaarkood waxaa laga yaabaa hay-ado ajaanib ah oo u n ka u shaqeeya inay degan yihiin mas-uuliyadaan naga saaran ayagana sababtoo ah haddii hay-adihii u n ka ay leeyihiin amnigii sidan baan rabnaa in loogu jiro ama sidaan wax nalagala qabto haddiisan dawladii aysan awood u lahayn inay wixii rabitaankooda ah ay wax ka qadhacayso in reception qaldan uu baxo ayagana aysan imaanin amni darra darteedaan u imaan weynina ay yidhaahdaan laakiin midda hadda lagu jiro oo ah in yacni jidkii dhinac laga xida ama beryar la sameeyo ma aha wax joogtaa ma aha wax ku meel gaara maalin walbana amniga magaalada sida uu sheegay uu qiray maxaa la yidhahda asaga laftiisa shaksiga su-aashii weydiiyey maalin maalin ka dambaysa waa sii fiicnaanaysa waxaanu jecelnahay sanad kadib inaan la arkin yani wax dhagaxa oo meel yaallo oo jida jidadka magaalada dhismac ka socdo badanaana ma yaalaan meelaha uu ka hadlayana oo ay beryaris yaalaan waa meelo kooban ma aha magaalada oo dhan ma aha magaalada oo dhan meel dhagax yaalana ma jirto waa meelo kooban midda ah yani magaalada maxaa la isugu mari waayo magaalada waa laisku maraa aniga ceelasha biyahan gaaraa hurwaadaan tagaa habeenkii waa la socdaa dadka waa isdhex galaan magaalada lama socdo haddii la yiri waa perception qaldan ayagana dadkana waxaa fiican sida runtaa in loo sheego shacabka waa ogyihiin meel walbay ka yimaadaan meeshay rabaanayna tagaan marka magaalada waa la isku socdaa magaalo kala xiran ma aha taasna waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo maxaa istraatiijiye ah oo aada u degsateen istraatiijiye amni oo wadanka dhan loo dejiyaa jira istraatiijiye khaasatan loo dejiyay magaalada xamar keliya maaha mas-uul waxaa naga saaran wadanka oo dhan istraatiijiyada aan wadna marka waa laba istraati mid waxay tahay in yani marka ugu horeeyo milatary ahaan yani la jiriyo laga guulaysto al-shabaab oo nadi wogan al-shabaab aad maqlaysaan uusan sii jirin oo completely la dhismantalgareeyo istraatiijiyada labaad waxaa waaye dadkan soomaaliyeed oo ku jiro al-shabaab in yani wadahadal lala furo lala galo oo lala hadlo oo waa soomaali qaladaaday sameeyeen intii yani madaxweynehana dhowr mar amnesty ayuu ayuu cafis buu u fidiyey intii kasoo baxaysana inay kasoo baxdo intii kaleeto oo diyaar u ah in wadahadal lala galana wadahadal lala furo taasna diyaar dawladda way u tahay mar walbo marka labadaas istraatiijiyaan wadnaa oo ah yani milatary ahaana hawshii howlgaladii la waday in la wado ayagu waxay taargetgaraysanayaan waa shacabka iyo hadda cid kaleeto ay dilayaan waa aragtan labadii sano lasoo dhaafay taargetkooda wuxuu ah dad ma aha xitaa yani mabaadi iyo diinaan ku soconnaa xitaa leh ma ah waa dad yani banayso diinka shacabka soomaaliyeed oo aan wax istraatiijiya ama wax mabaadi ay ku socdaan aysan jirin marka in yacni dagaalkaas milatary lagu wado intii wadahadal ogolna wadahadal lagu wado marka istraatiijiyadaasaan wadnaa sidii wadanka dhammaantiis al-shabaab looga saari lahaa waa tahay dhinaciisa dadka teleefanada dhegeystayaasha ayaan markan u wareegsanaynaa dhegeystaha khadka ku jira ayaan soo qabanaya dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan salaamayaa ugu horeyn dhammaan bahda v o eda waxaan si gaara u salaamayaa weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan waxaa kaloo aan salaamayaa wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo khadka kaga jira muqdisho mudane masiir waxaa laydinku dhaliilaa inaad sugi kari laadihiin ammaanka muqdisho oo keliya waxaa kaloo laydinku eedeeyaa inaad waxba ka qaban kari laadihiin ciidamo hubaysan oo baaritaano ka sameeya caasimada muqdisho ciidamadaasoo aan la ogeyn halka ay ka socdaan baaritaanada kadib sida aynu la wada socnona dowladda federaalka waxaa ku jira mudane wasiir saraakiil military iyo aqoon-yahano khibrad iyo waa adignimo dheer u leh arrimaha ammaanka marka mudane wasiir maxaa idin diidan ama idinka hor taagan inaad saraakiisha iyo aqoon-yahanada uga faa'iidaysataan khibradooda sugidda dhinaca ammaanka caasimadda iyo gobolada ku xeeranba mudane wasi waxaan kaa sugayaa jawaab waafiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan yahay maxamuud asame oo su-aashu weydiiyey runtii amniga waxaa waaye horta waxaan rabaa inaan dhegeystayaashan u xaqiijiyo waa waa mas-uuliyin dowladeed horta oo wax yani hadda oo ku kooban wasaaradda keliya amniga haddii la yihahdo wasaaradda keliya ha sugta wasaaradda amniga mas-uulka ama wasaaradda gaashaandhiga mas-uulka dee wax sugmaya ma laha amniga waa inay shacabka ka qayb qaataan wuxuu ka dhawaajiyey magaalada muqdisho keliya amnigeeda aan yani xooga saarnay sax waayo magaalada muqdisho waa haddii amnigeeda la sugo al-shabaab meelaha ugu badan oo uu dadka targetka ku hayo oo dhibaatada ku hayo waa magaalada muqdisho waxaa aaminsannahay marka istraatiiji ahaan magaalada muqdisho haddii amnigeeda la sugo magaalooyinka kaleetana in sidaas oo kaleeto si lamida annagoo weliba wadno magaalooyinka kalena wax ka wadno oo hadda waxaan ka humalaynayaa operations ka socda gobolka gobolada shabeellaha dhexe gobolka hiiraan gobolka shabeellada hoose operations ka socdaan ka hadlaya oo yani intaasoo waxyaabood baan isku wadnaa marka horta ma aha amniga amni xamar keliya ku sugan ma aha xamar magaalada muqdisho dhowr sano ka hor waa la yaqaanaa amnigeeda siduu ahaa inaanan magaalada aan la isku mari karin in yani hargis keliya la jiray in yani shabaab ay magaalada ku dhex jireen haddana waxaa arkaysaa inay yani meel walba isku furyihiin daadka isku socdaan marka culeyska ay leedahayna dadka amniga ka shaqeeya keliya ayaa fahmi kara su-aasha labaadu i weydiiyey marka midda amniga muqdisho yani waa sugi kari weysan maayo wax fiican baan ka qabanay waxaana daliil u ah maalin walba dadka yani khudbaha ka imaanayo investmentiga waddanka socdo yani jidadka sida loo dayactirayo waxaasoo dhan waxay waxay kutusinayaan amni inuu jiro amni xumo haddii jirto cidna yani investment magaaladan kuma samaysan cidna guryo ma dhisit ma intay timaado guryahooda ma dhisteen hoteelo lagama dhiseen meeshan haddii amni darra ay jirto marka taas ayaa cadaynaysa in magaalada muqdisho aada u fiican yahay sida uu sheegana aanan ku waafaqsaneyn su-aashuu weydiiyey midda ku xigta saraakiisha iyo waxaa jira dad saraakiila iyo dad fikrad u leh dhinaca amniga maxaa isticmaaleysan waa isticmaalnaa dadkii khubadadaas oo saraakiishii hore ah waana ka faa'iidaysanaa waxyaabo badan oo hadda noo qabsaamayna waxay noogu qabsaamaan wadatashi aan ayaga la samayna marka khubadada iyo saraakiishii hore ciidamada ama ha ahaadaano boliiska ama nabad sugidda ama ciidamada xooga dalka soomaaliyed ha ahaadaano waa wada isticmaalnaa oo fikirkooda iyo talooyinkooda iyo tismooyinkooda ayaa ilaa hadda waxa la qabtayba lagu qabtay markaas jawaabtaasaan isagana aad iyo aad aad iyo aad waa umahadsan tahay saxaad wasiir dhegeysti ugu dambeeyaan kusoo qabanayaa assalaamu calaykum warahmata afka soomaaliga v o a waa cabdullaahi cumar cali abuutarika waaye waxaan joogaa garowe waa salaamaya marka u horeysa wasiirka waana kaga mahad celinayna barnaamijka hadalkaan garo waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo laba su-aal waaye xagee ku dambeeya ama xagee uu ku dambeeyey iminkaana ku dambeeya howlgalkii mataqaana ka dhanka ahaa ururka al-shabaab ee runtii waxa weeyaan oo runtii qorshuhu ahaa in la soo afjiro guud ahaan halka ay dalka soomaaliya maanta ay kaga sugan yihiin xagee uu howlgalka ku dambeeyey taas waa su-aasha koowaad aan weydiinaya wasiirku su-aasha labaadna waxa waaye falalka amni darada runtii magaalada muqdisho oo waxa weeyaan in badan waxa weeye shacabku aad bay u ragaaga arrinka noocaas oo kalea mar walbana runtii markii falka dhacan baan runtii maqalnaa waxa weeya madax iyagoo ka hadlay ama sheegaya iyagoo dhahay waa cambaaraynayna waa cambaaraynana wax wax micno buurina maanta samayn mayso marka cudurku wuxuu wanaagsan yahay in marka hore laga hortago in laga doorto wax micno buura ma samaynayso marka waxaan leeyahay qorshaha kaga degan wasaaradda amniga gudaha dalka dowladda dhexe ee soomaaliya ee adigu wasiirka aad ka tahay adigana wasiir waxa weeye qorshaha kaga degan gobolka banaadir maanta tani muxuu yahay oo aad shacabka u sheegaysaa inaad ka jawaabtay su-aalahaasi qaarkood haddana haddaad si kooban cabdullaahi aada jawaab kooban aada u siiso
wa waa mahadsanyaha cabdullaahi arrinta al-shabaab howlgalkeeda iyo meeshuu marayo runtii horaan uga jawaabay mar raba inaan ku noqnoqday iyo wixii istraatiijiya ee nooga degsan intaba horaan u sheegay midda ah yani dhacdooyinka talaalka markay dhacaan waxaa fiican in kahortag la sameeya runtii kahortag badanaa la sameeya labadii bilooda lasoo dhaaf hadan tusaaleysiiya ilaa iyo labaatan gawaari oo qarax ku xirnaayeen oo la rabay in ummadda soomaaliyeed lagu hadlado dhibaato loogu geysto ayaa ayaa ayaa ayaa la xalay daan ugu dambeysay gaari ugu dambeeya la qabtay xalay ayaa la qabtay gaari qarax ku ku xiran yahay la rabay in inuu ummadda soomaaliyeed lagu dhibaateeya marka ka hortag waa jira laakiin waxaa arkaysaan waxaa waa soddon mar markii la fashiliyo fashil noocaas oo kaleeta uu dhaco hal mar ayaa laga yaabaa inay wixii ay u suurto galaan ay ku guulaystaan halkaas mar micnaheeda ma aha yani waa waxa keliya raadinayaan al-shabaab waa waxa keliya ummadda soomaaliyeedna niyadjab ku keeni karo marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed iyo degeystayaashaba inaan u sheegno waxa la qabanayo iyo waxa la baabi'inayo iyo waxa la fashilinayo ayaa ka badan waxyaabahan a adkaysiin mooye ummadda soomaliya dhibaatada ay u geysan lahaayeen intaa way ka xooganaan lahayd in in la qabtana mararka qaarkood dee wadamo badan waa aragteen brusselsay ka dhaceen francey ka dhaceen waa aragteen hadda meeshii ugu dambeysay maraykankay ka dhaceen marka yani meel walbay ka dhacaan yani oo qofkii yani ama dad kusoo talagalay inay dhintaan oo ay qarax waxeeyaan si ay ku ay mar hal mar ay fursad u helaanba waa helayaan mararka qaarkood laakiin waxaan rabaa inuu usheegay de shacabka soomaliya in arrintaas wax badan aan fashilinay inta badan la fashiliyay habeenii maalina ciidamada amniga runtii ay usoo jeedaan inay yani ummadda soomaaliyeed ay badbaadiyaan ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo oan raacsado adigaaba ka dhawaajiyey in ay ciidanku qabteen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buxiyey oo la doonayay in dhibaato lagu geysto haddana sidaas ay tahay magaalada mararka qaarkii habeenada qaarkood waxaa ka dhaca weeraro madaafiica oo dadka qaar niyadjab ku keenaya magaalada hadda cid iskaga hor imaanaysa dagaal ma jiro haddana madaafiic ayaa lagu soo tuuraa xaafadaha qaar arrintaasi miyaanay niyadjab ku keenayn shacabka niyadjab waa ukeenaysaa yani qaraxan oo soddonka qarax markii aan fashilin sagaal iyo labaatan halkaas qarax oo ay u suurtogala ayaa niyadjab keenaya marka haddii wax lasoo tuurana dee waa dad naflacaadi oo meelo fogfog intay tagaan ay wax soo waxayaan badanaan runtii waxyaabaha ay soo xooraan dhibaatooyin ummadda soomaaliyed ma geysa laakiin waa sax niyadjab waa keeni karaa laakiin perceptionka guud oo ah yani inay yani shabaab ay wax geysteen in la bedelo oo yani perception positive lagu bedelo oo dadkan inay yihiin dad naflacaariya oo wax badan aan samayn karin in la ogaado ummadda soomaaliyeed ay ogaataan rabna inta badan oo aan ognahay iyo inta badan oo wadahadal ku ku yimaado oo al-shabaab madaxdooda kamid iyo inta gaashiaha xabisada ku jira ayaa ka badan oo wixii ay geysan kareen maba geysan karen iyo inta maalin walba dhib oo madaxdooda ah laba saddexdii bilood oo lasoo dhaafay imisaa laga dilay yani oo ka tirsanaa yani hogaanka sare al-shabaab imisaa la dilay ayagiibaa geed ku kabada oo yani marba habeenba meel jiifo oo taleefon aan ku hadli karin yani meeshaasay marayaan aad iyo aad baad umahadsan tahay wasiir waktigaaga aad nasiisay waa kaaga mahad celinaynaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeyst barnaamijka waxaan u mahad celinayaa wasiirka amniga dowladda soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo marti inagu ahaa sidoo kale dhegeystayaashii su-aalaha ku weydiiyey barnaamijka oo wakhtigoodii nagala qayb qaatay barnaamijka ayaan u mahad celinayaa barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo